In ka badan toban arday oo ka baxday dugsiga dhexe ee iskuulka hoose dhexe sare ee Hormuud ayaa munaasabad qalinjibin ah lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka iskuulka, waalidiin, macalimiin, odayaal, culimo diin iyo qeybaha kale ee bulshada. Ustaad Maxamuud Xasan Isaaq, agaasimaha guud ee dugsiga hoose dhexe sare ee Hormuud, ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay munaasabadda.
runtii munaasabadan kooban waxay markaasi ku saabsaneyd shahaadasiinta ardada arday markaasi dhamaysatay dugsiga dhexe kana soo gudubtay imtixaanka markaasi wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee sana dugsiyeedka markuu ahaa laba kun labaataniyo saddex laba kun labaataniyo afar xaqiiqatan ee ardadaas oo xaalado kala duwan ee kusoo waxbartay iyadoona markaasi daruufo ay markaasi adag ay iska jireen alxamdulilaah waxaa markaasi si guud maamulka iyo macalimiintaba ay ugu faraxsan yihiin inay ardadaas imtixaankii markaas ay galeen ay ku baaseen dhammaantood tirada ardada sana dugsiyeedkan bax oo sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo afar baxday tiradooda waa markaas toban arday qaar ka mid ah ardaydii loo qabtay munaasabadda islamarkaana la guddoonsiiyey shahaadooyinka ayaa raadiyo beerula u sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo gaaraan heerkan awal assalaamu calaykum waraxmatullahi barka magacaygu waa aamine cabdi maxamed waxaan dhigtaa iskoolka hormuud waxaana ka mid ahay ardayda maanta ka shahaado qaadatay dugsiga hoose dhexe sare ee iskoolka hormuud shahaadada qaatana waxaa waye insha allah waxaan rajeynayaa inaan gaaro ilaa iyo heer dugsi sare ilaa iyo heer jaamacadeed insha allah bismillaah magacaygu waa saabriin waxaan dhigtaa iskuulka hormuud waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan labada kulaatay saddexda labada kulaatay afarta u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee dowladda waayahay halkan ayaa ugu mahad celinaysaa oo ku aadan maanta shahaadadan lagu guddoonsiiyey waxaan u mahad celinayaa allah subxaana watacaala marka ugu horeyso marka labaad waxaan u mahad celinayaa macalimiinteyda iyo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa waayahay maxaa rajaynaysaa oo ku aadan mustaqbalkaaga iyo waxbarashadaada waxaan rajeynayaa mustaqbalkayga inaan heer sare ka gaaro insha allah Dufcadan waa dufcadii saddexaad ee ka aflaxda sana dugsiyeedka labada kun saddex iyo labaatanka afar iyo labaatanka tan iyo markii la aasaasay